jubbaland waxay ka mid tahay maamul goboleedyada ay dadkiisu ku tiirsan tahay dhaqashada xoolaha oo ay door wanaagsan ka qaataan kobacooda wasaaradda xanaanada xoolaha jubbaland ayaa waxay wadaadada lagu horumarinayo daaweynta xoolaha iyo wacyigelin ku saabsan sidii dadka xoolaha haysta ay uga faa'iidaysan lahaayeen wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha iyo daaqa jubbaland maxamed nuur cali ayaa waxauu ka warbixiyey waxyaabaha ay ka qabteen qorshayaasha lagu horumarinayo xoolaha ku nool deegaanada dowlad goboleedka jubbaland isagoona sheegay inay diyaariyeen sharciga caafimaadka xoolaha oo lagu hagayo xoolo dhaqatada ku nool jubbaland intaan joognay waa muddo kooban aan dhihi karna annaga dhankeena runtii waxyaabo badan baan isku daynay inaan qabanno insha allah qaarkoodna waa inoo qabsoomaan qaarna weli processkii bay ku jiraan inay inoo qabsoomaan aan rajaynaynaa muddada xafiiska aan joognay runtii waxaan ku guuleysanay in howlgelino dhammaan waaxyaha ay ka kooban tahay wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqu sidoo kale waxaan sare u qaadnay hagaajinayna xiriirka nagala dhexeeya hay-adaha deeqbixiyaasha oo xoogga saara xanaanada xoolaha sidoo kale intaan joognay waxyaabahan hergelin waxaa ka mid ah barnaamijyo daweyn iyo tallaal isbarbar socday oo dee dadka xoolo dhaqatada ah ee ku dhaqan deegaanada jubbaland dhammaantood intii la gaari karo la gaarsiiyey runtii waxaan sameynay kaabayaasha dhaqaalaha xoolaha inaan sare u qaadno suuqii xoolaha kismaayo waad ogtahay waa waxaan dhisnay qeybo ka mid ah welina qeybo kala socdo dhammaan deegaanada kale ee jubbaland sida gobolka gedo oo kalena waxaan dhisnay luuq iyo doolow insha allah qaarkood beled xaawana haddaan rabnaa inaan dhisno dhammaan waxaan rabnaa insha allah degmooyinka iyo deegaanada kale oo dowladdu access u leedahay inaan gaarsiino adeegyada wasaaraddu ay bixiso oo ugu horeyso kaabayaasha xanaanada xoolaha runtii waan ku faraxsanahay muddadii koobnaad aan joognay waxaan hagaajinay barnaamijyo tababar ah dadka sare loogu qaadaya aqoontooda iyo wacyigooda iyo siday u dhaqan lahaayeen xoolaha saad la socoto dadkeena soomaaliyeed waa dad xoolo raacataa ma ahan dad xoolo dhaqataa waxaa laga yaabaa qof kun neef ama dhowr boqoloo neef oo lo ama geel ama ari haysta haddana ka gaajaysan oo abaarihii saameeya ama fatahaado ama cuduro ka laaya waxaan rabnaa marka dhaymanka madow ay haystaan dadkeena inay ka faa'iidaystaan in cilmigii sare loo qaado waxaan hadda diyaarinay oo miiska noo saaran insha allah veterinary codeka ama sharcigii caafimaadka xoolaha oo aan golayaasha dowladda goordhowaan horgeyn doono insha allah shaqooyin kale oo kala duwanna waa wadnaa